waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali oo ah waddan ku dhowrsan ayuu abaar ahaa waxaa ka da-ay roobab lixaad leh roobabkii ayaa waxay jireen wadooyinkii deegaanka la isugu socon jiray oo dhan wadooyinku waxay ahaayeen awad awalba wadooyin wadalugeeda wadada garaafalka bay ahaayeen ciidda ah oo dad ku dhistay roobab lixaadle markay yimaadeen dhulkii bay jareen waxaa kala go-doonsan hadda annagu waxaan ku sugannahay baargaal iyo caluula dadkii bad dhinacaas soo xigay badooyinka hindiya iyo dhinacii badda cas xigay badda cas xigay waxaa kala go-doonsan dadkii buuraha dushooda deganaa iyo dadkii loos deganaa dadku oo dhan waxay go-doon ku jiraan muddo toddoba maalmooda oo wax gaadiid oo u socon kara aan la arag waxay haystaan aan la arag dadku marka dee wixii ay haysteen dadka danyarta ah tuulooyinka ama beeraleyda ah ama xoolo dhaqatada ah wixii yaroo ay haysteen haddii ay ka dhammaadaan waxay ku noolaanayaan lama arko meel ay wax ka iibsadaanna lama arko meel ay wax ugla tegayaan lama arko qofkooda xanuunsan meel lasoo mariya lama arko wax ay qofkii wax ku dhacaana meel lasoo mariya lama arko hadda arkaasa sidaas waxay ubaahan tahay gurmad degdega gurmadkana waxaa hadda anagu waxaan naga daba yimid oo hadda noo imaanaya mar dhow maalin saacadaha soo socda koox technician ah oo farsamo yaqaana ah oo hay-adda wadooyinka puntland b h la yidhaahdo kooxda farsamo yaqaanka waxay qiimeynayaan dhulka wax gaareen iyo sida wax looga qaban karo annaguna waxaa qorshaha iyagoo ahaa inaanu bulshada usoo bandhigno bal dhibaatada dhacday inta ay la-eg tahay garwaan hameyn hore kasoo ambabaxnay sagaalkii fiidnimo ilaa iyo xalay sideedii fiidnimona socod baanu ahayn socod labiyo labaatan saacadood qaatay waxaanu dul istaagnay wadooyinkii go-ay meesha ugu dambaysa oo la gaari karo ujeedka iyaguna wuxuu aha inaan xog dhaba meesha kasoo helno waa garta marka maxamedow ba dadka aan aan dhulkaas kala aqoon oo fog halka waddadu ka go-an tahay iyo meesha dhulka kala xiran bal haddaad u dul marto dadku waxay garanayaan degmada baargaal ee taariikhiga waa degmadii ugu dambeysay isticmaalkii soomaaliya qabsaday meeshii ugu dambeysay ee soomaaliya uu qabsado iska caabinta badanna gumaysiga kala kulmay waa halkii boqor cismaan lagu qabtay kun sagaal boqol labaatan iyo toddobadii degmada waxaa xigta degma ahaan degmada caluula ee qadiimka iyadana lawada garanayo degmadaas labadaas magaalo waxay ku kala yaalaan badda hindiya iyo badda cad labadaa wadada isku madhaha wadooyinkii isku mari jiray oo dhan waa ay kala go-an yihiin marka dadka hadda degan dhinaca shishe oo badda cas ama rebsiga degan inay yeman iyo halkaa u safraan maahan meel ay beriga soomaaliya oo dhan guud ahaan wadada ay usoo mari jireen waxa weye waa ka go-an tahay marka wax dad ku go-doonsan baddaa keliya wehel u yihiin badda inay maraan mooye meel ay beri kasoo maraan lama arko waa garta marka sidee wax lagu gaarsiin karaa baahida ugu weyn oo hadda meesha ka jirtana maxay tahay baahida ugu weyn waa hadda wadooyinkii in la hagaajiyo haddii wadooyinka la hagaajiyo oo dadku isku socdaan oo dadku meel tahaydii nolosha raashin iyo daawo iyo meel ay u mara la helo waxa dadku waxa weye waa ficnaanaya waxa labaadna waxa weye dadka noloshooda wixii gaaray in wax laga qabto haddii aan layidhi waa garta ilaa iyo hadda roobabkaas baahsanoo meesha ka da-ay wax khasaara miyay geysteen marka laga reebo wadooyinka xiran khasaarada ugu badan oo ay geysteen waxa weye waa wadooyinkii ay jareen wadooyinka ay jareenna waa wadooyinkii nolosha dadku ay ku xirnayd dadkii hadda waa kala godoonsan yahay dad magaalooyin degan oo waxaa jira aan magaaladooda dhaafi karin meelna u dhaafi karin oo tusaale ahaan buura dushoodna saaran iyo kuwo xeebaha yaalla intaba marka qofku hadduu meeshaa ku go-doonsan yahay waxa yaroo sahaydaa u haysa hadday ka dhammaato inuu dhinto mooye meeshaa wax kale oo meel u samayn kara lama arko waa gartay roobabku weli ma da-ayaan ma la filayaa inay sii da-aan mise way joogsadeen
roobabku weli way da-ayaan sida la malaynayo oo saadaasha hadda sida wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalka ah oo reer puntland ah sida uu sheegay saadaasha inay kusoo wajahan tahay xeebaha puntland duufaana inay kusoo wajahan yihiin iyo roobab marka ilaahay taladiisu waa meesheeda laakiin roobabkii weli way da-ayaan hadda haddaan waxa jira wax laga qabana xaaladda way sii adkaanaysaa waa garta wadooyinkaas xiran marka waxaad sheegtay inaad kooxa ayna kaga imanayaan dhanka garoowe ma jira qalabkii ma jiraan shirkado dayactiri karaa ma jiraan cilmigii ama aqoontii lagu dayactiri laha hadda ma ka jirtaa dalka iyo gobolka
laba shayba waa loo wadooyinka waa lagu dhisaa in qandaraasya la siiyo combaniyada constructionka oo qalabkooda iyo waxooda haysta iyo in dadka xoogooda lagu dhiso dadka shaahooda la siiyo iyaguna xoogooda ay ku dhisaan meelaha aan qalab ku geli karin baa jira dadkii qaar hadda ku jira way jiraan oo gacanta ku haya dadkii bulshada deegaankuna waxay sidoo kale diyaar u yihiin dhammaantood inay si volunteer uga shaqeeyaan wixii qalab iyo la keeni kara dowladda iyo kamiriyada dalka ka shaqeeya ganacsatada waxoo dhan inta la iskaashado wixii qalab la heli karana waxaa loo baahan yahay iyadana la isu keeno oo labadaba lagu shaqadii lagu qabto waa male in qalabka wax birta culus ee wax lagu dhiso in meeshii la keeno meesha iyada wax ka qaban kadha ay ka qabato marka labaadna waa in xoogga dadka la adeegsado mid lacag la siiyo iyo dadka deegaankoo diyaar oo inay volunteer kaga shaqeeyaan labadaba waa garta marka hadda yaad gargaar ka sugaysaan yaadse ka codsanaysaan inay gargaar dadka soo gaarsiiyaan annagu hadda waa kolley waxaa hadda ilaa hadda ku tashanayna annagaa isku tashanayna in puntland shacabkeeda iyo dowladeeda dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga in ay isku tagaan oo wixii laga qaban kara laga qabto iyadaan hadda kudida hadda puntland gargaarkii ugu badnaa ayaa beledweyne loo diray maanta waxaa ka baxaya boosaas saddexda gaari oo ugu dambeysay horena toddoba iyo labaatan gaari ayaa ku baxay nooca namiilaha la yidhaahdo dadkii marka waxaa ururiyey oo dhan baanu wacyigelinay magaalooyinkii degmooyinkii dhalinyaradii culamaadudiinkii cid walba inay ka qayb qaadato marka dadku noloshoodii waxay u baahan yihiin in lasoo gaarsiiyo maanta ilaa iyo berri baan rajaynaynaa waddada iyo dhismaheedana xal waara in loo helo ayaan iyadana rajaynayna xalkaa waara waxaan rajaynaynaa inuu noqdo in qalab dadka loo sameeya ay leeyihiin oo ay waddada hadda markuu roob yimaadaba maadaama waddooyinkii aysan laami ahayn marka ay ka burbudhaba iyagu ku samaysan karaan
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho